إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعه بإحsaan إلى يوم الdيin أmا bعd faصl haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saaraya wixii ka horeeyey iyo waxa ka dambeeya faslu salaati اciidayn weeye labada ciidood salaadooda ayuu fasl u yahay wa salaatu lciidayni labada ciidood salaadoodu sunnatun sunno weeye sunnada mu'akadatun la adkeeyey labada ciidood waa ciidulfitri marka ramadaanku dhammaadoo laga afuro maalinka ugu horeyda bisha shawaal maalinkaas barqadeeda salaada la tukado ciidulfitri wal adxaana waa bisha dilxija maalinka ay tobanka tahay maalinkaas tobnaad barqadeeda salaada la tukado oo sunnada barqadii ciidul adxaa labada ciidood marka waa ciidulfitri ciidul adxaa wa salaatulciidayni labada ciidood salaadoodu ciidulfitri iyo ciidul adxaa sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mu'akadatun la adkeeyey wahiya salaadaasuna ragcataani daatu ragcatayni laba ragca midu saaxiiba weeye wahiya ay salaatulciid weeye jinsi ahaana loogu celinaa salaatulciid miday rabtaa haba noqoto ama ciidulfitri ha noqoto ama ciiduladxaa ha noqoto waa laba ragco wahiya ay salaatulciid salaada ciidda ragcataani daatu ragcatayni waa laba ragco midu saaxiib ah yukabiru waa takbiirsanaa qofkii uulaa ragcada horeyda sabcan toddoba ayuu takbiirsanaa toddobadaasoo siwaa takbiirati lixraami takbiirtii salaada lagu xirtay ka soo hartay ragcada ugu horeyda marka uu xirto takbiiratulixraamkii la yimaado kadib ayuu toddoba takbiiroodoo kalu la imaana toddobadaas takbiirood waa isku xixiji karaa oo waa xidhiiri karaa waana u dhex mari karaa adkaar oo tasbiix iyo taxmiid ayuu u dhex mari karaa yukabiru waa takbiirsanaa filula ragcada ugu horeyda sabcan toddoba takbiirood toddobadaasoo siwaa takbiiratilixraami takbiiratulixraam ka soo haray takbiirta uu ku xirtay ku tirima marka uu salaada xirto taas ku tirima toddoba kaluu la imaana toddobadaas markuu la yimaado kadib markaas kadib ayuu la imaanaa tacawudkii kadibuu faatixada akrinaa kadibuu suuradii akrinaa kadibu allahu akbar inta idhaah rukuuca wa fi haaniyati wa yukabiru waa takbiirsanaa fi haaniyati ragcada labaad khamsan shan ayuu takbiirsanaa shantaasoo siwaa takbiirati lqiyaami istaaga takbiirtiisii ka soo hartay ragcada labaad markuu soo istaagaya allaahu akbar uu yidhi allaahu akbar uu ku istaagay midaas lagu tirimaa taas xagga dhig markaas kadib isagoo taagan uu shan goor allaahu akbar leeyahay isagoo taagan ayuu allaahu akbar leeyahay shan goor shan goor ayuu allahu akbar leeyay kadibuu markaa tacawudkiiu la imaanaa faatixadii ayuu akrinaa suuradiiu akrinaa wayakhdubu waa khudbaynaa bacdahaa bacda salaati salaada ka gadaal khudbatayni laba khudbo markuu salaada dhammeeyo kadib ayuu laba khudbo khudbaynaa yukabiru waa takbiirsanaa fil uulaa khudbada horeyda tiscan sagaal gooru allahu akbar leeya bilowga horeba sagaal goor ayuu leeyahy yukabiru waa takbiirsanaa fil uulaa khudbada horeyda weeye yukabiru waa takbiirsanaa fil uulaa fi lkhudbati luulaa khudbada ugu horeyda tiscan sagaal oo bilowga ah kadibuu khudbadii dhex gelaa wa fi haaniyati wa yukabiru waa takbiirsanaa fi haaniyati khudbada labaydana sabcan toddoba oo uu ku bilaabanayo kadib ayuu khudbadii dhex gelaa wa yukabiru waa takbiirsanaa taasu waxay ahayd salaadii iyo khudbadii takbiirtoodii hadda wuxuu gelayaa takbiir kale oo laba u qaybsan mid mursala iyo mid muqayad ah uu hadda gelayaa waa takbiiraha salaada dhexdeeda iyo khudbada midna aan ku jirin midna waa muqayad midna waa mursal mid waxbay ku xidhantaha oo meelay ku xidhantaha midna waa mursal taas ayuu gelayaa wayukabiru waa takbiirsanaa min quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga bilaabo min leylati ciiddi habeenka ciidda xaggeeda xaal uu ka ahaaday quruubu shamsiga qoraxda maalinta ciidda ka horayda qoraxdeedu markay dhacdo oo habeenkii ciidaad la gaaro ayuu takbiirsanaa marka meesha leylatilciid uu ka yidhi waxaa fiicneed inuu yidhaahdo leyla leylatayilciidi ciidda labadeeda habeen sababtoo ah takbiirtan oo mursalka ah ciidulfitri iyo ciidul adxa waa ka dhaxaydaa lianna takbiira almursal mushtarakun baynahumaa takbiirta oo ah mursalka oo aan waqtiga ku qaydnayn labada ciidood waa ay ka dhaxaydaa waxa ciidul adxaa u gaara waa takbiirta muqayadka ah taasay gaar u tahay midaanuna waa ka dhaxayda labada ciidood marka wuxuu sheegayaana waa takbiirtii oo mursalka ahayd maadaama ay mursalkii tahay takbiirta mursalkaana ay tahay mushtarakun baynahumaa waxaa la rabay laba labada habeenoo ciidda inuu yidhaahdo sidaasna waa baraarujiyaan shuraaxda iyo iyo xawaashida qaarkood wa yukabiru waa takbiirsanaa waa takbiir mursala oo aan meel ku qaydnayn dariiqyaduu ku takbiirsanaa masaajiduu ku takbiirsanaa wuxuu ku takbiirsanaa suuqyada xaafadaha iyo guryaha meel alla meeshuu jooguu ku takbiirsanaa waa takbiir aan meelna ku qaydnayn oo mursal iska ah qof walbaa meeshuu jooguu ku takbiirsanaa waa shicaar inay tahay habeenkaas laga bilaabo ciid inay tahay waa calaamad muslimiintu iska leeyihiin wa yukabiru waa takbiirsanaa min quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga bilaabo min leylati alciid xaal qorax dhicidaasu ay ka ahaatay habeenka ciidda xaggiisa marka qoraxdu dhacduu bilaabaa ilaa an yadkula alimaamu imaamku ilaa uu galo fii salaati salaada ayuu takbiirtaas wadaa intii imaamku salaada ciidda ka gela waa salaada ciidda takbiirta mursalkaa takbiirta mursalkaa halkaasay ku dhammaatay habeenkaas ciidda ilaa imaamku salaada ciidda ka gala intaas weeye mar hadduu imaamku salaada galo waa dhammaatay tii mursalka aheyd marka ilaa an yadkhula alimaamu imaamku ilaa uu ka galo fii salaati salaada ayuu takbiirsanaa wa filadxa wa yukabiru waa takbiirsanaa filadxa tan waa takbiir khaasa waxay khaas ku tahay ciiduladxa waana takbiir muqayad ah waxay ku qaydan tahay khalfa salawaat marka waana khaas waana muqayad wa yukabiru waa takbiirsanaa filadxa fii ciidiladxa ciiduladxa ayuu takbiirsanaa khalfa salawaati salaadaha gadaalkooda salaadaha almafruudaati oo la faradka yeelay min subxi yowmi carafa maalinta carafa subxigeeda laga bilaabo maalinta oo carafa subxigeeda laga bilabo waa maanta sagaalada bisha dilxija ay sagaal tahay weli lama gaarin maalinta ciidda aheyd waa maanta ka horayda maanta ka horayda xadiid saxiixay ku sugan tahay saxaabadu markay carafo usii socdeen maalinkii gabal waa takbiirsanayey gabalna waxa weeyaan talbiyadii xajkuu ku dhawaaqayey labadoodaba nabigu waa maqlayay sala allahu calayh wasalam marka maalinta oo carafa la istaagayo waa maalinka sagaalaad bisha dilxija maalinkay sagaal tahay maalinkaas laga bilaabo salaada subaxba marka la tukado waa la takbiirsanaa khalfa salawaati salaadaha gadaalkooduu takbiirsana salaadaha almafruudaati la farad yeelay salaadahaas la farad yeelay kuwaas ayuu takbiirsanaa gadaalkooda min subxi yowmi carafa maalinta carafa subxigeeda laga bilaabo ilaalcasri salaada casri intii laga gaaro salaadaasoo min aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa midka ugu dambeeya xaggeeda ka ahaatay maalinta ugu dambayda waa maanta saddex iyo toban ay tahay bisha dilxija maanta saddex iyo toban bisha dilxija ay tahay maalinkaas salaada casir marka la tukado waa la takbiirsanaa waa dhammaatay takbiirtii oo muqayadka aheed oo ku qaydneed khalfa salawaati almafruudaat waxay khaas u tahay ciiduladxaa faslun faslun fii salaati اlkusuufi wa salaati اlkhusuuf wuxuu fasal u yahay salaatulkusuuf iyo salaatulkhusuuf khusuuf marka kusuuf rarakaaf laga dhigo qorax madoobaadka ayaa la yidhaha xagga luqada marka khusuuf la yidhaahdana oo khaal la akhriyana waxay luqada xaggeeda khaas ku tahay dayaxa madoobaadkiisa dayaxa marka nuurku ka tago xagga luqada weeye middaas xagga luqada weeye kusuuf waxaa la yidhahdaa markaa iftiinkii qoraxda u madoobaado oo iftiinkii la waayo markaasaa la yidhahdaa kusuuf khusuufna waxaa la yidhahdaa dayaxa nuurkiisii marka uu xijaabmo oo qarsoomo laakiin xagga sharciga labada macnoba waa loo isticmaalaa labadaba waa loo isticmaalaa oo kusuuf qorax madoobaad iyo dayax madoobaad labadaba waa lagu idlaaqaa khusuufna labadaba waa lagu idlaaqaa xagga sharciga labadaba waa lagu idlaaqaa laakiin xagga luqada asal ahaan saasay u kala leeyihiin saasay u kala leeyihiin faslun wa salaatu lkusuufi madoobaadka salaadiisu sunnatun waa sunno marka madoobaadki iska dhe ama qoraxu ha madoobaato ama dayixi ha madoobaato xayla labadaba sharcan waa lagu idlaaqa marka salaatu lkusuuf haddii la yidhi waa labadiiba faslun wa salaatu lkusuufi madoobaadka salaadiisu sunnatun waa sunno sunnadaasoo mu'akadatun la adkeeyey fa in faatad hadday tagto salaadaasu lam tuqda lama qallaynaayo fain faata salaadaasu hadday tagto lam tuqda ma la qallaynaayo wa yusallii waa tukanaa huwa shaqsigii waa tukanaa likusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda daraaddeedu u tukanaa wa khusuufi lqamari dayaxa madoobaadkiisa darteedna waa u tukanaa ragcatayni laba ragco fii kulli ragcatin marka salaada oo kusuufka wax salaad ah oo ku nuuca ma jiro wax salaad ah oo ku nuuca oo macnaha kayfiyada loo tukado loo tukadaa ma jirto kayfiyada loo tukado salaat lkusuuf iyo salaat lkhusuuf salaad kaloo sidaas loo tukadaa ma jirto kayfiya gaaraha iska leeda saas darteed aad arkaydaa dadkii aan waxa weeyaan fiqiga baran amase axaadiistii nabiga aan baran hadhow marka la madoobaad yimaado qofkiioo qaariya oo qur-aankii yaqaano salaaddii dhinacu dhigo male waa istaaga waa fadhiisana subxaa allah xagga u istaaga marka dambu iska tega meel u dhaqaajinta wey waa aragna masaajida iyagoo taagan wa yusallii waa tukanaa likusuufi shams qoraxda madoobaadkeeda daraaddeeda u tukanaa wa khusuufi lqamari iyo dayaxa madoobaadkiisa daraaddiis ragcatayna laba ragcuu tukanaa fii kulli ragcatin ragco kasta dhexdeeda qiyaamaani laba istaaga ahaadeen ragco kastaaba laba qiyaamay leeda laba qiyaamay leeda marka ugu horey waa istaaga iftitaaxiyuu la imaanaa tacawudkiiyuu la imaanaa faatixadiyuu akrinaa suuradiyu akrina waa rukuuca markuu rukuuco madaxa kor u soo qaado samc allahu liman xamida uu yidhaahdo oo uu ictidaalkii joogo faatixadiyu akrina haddana faatixada maahan suuradiyu ka bilaaba maaha faatixadiyu akrina faatixadiyu akrina markaas kadibuu suuradii bilaaba haddana marka waa laba qiyaam kaliya qiyaamka hora wuxuu ku duunaa inuu ku bilowday ducaaul iftitaax iyo tacawud khalaas laakiin marka uu ragcadan uu dhammeeyo qiyaamka hore oo uu inta faatixada akriyey qur-aan dheer oo kalena akriyey oo uu rukuuco rukuuc dheer oo madaxa soo qaado faatixadii akrina haddana markuu faatixada akriyo haddana qur-aankii ka dambeeye akrina haddana waa rukuuca haddana waa ictidaala samic allahu liman xamida sujuudu aada marka samic allahu liman xamida markuu yidhaahdo sujuud aada marka waa laba qiyaam fii kulli ragcatin ragco kasta dhexdeeda waxaa ku sugnaadeen qiyaamaani laba istaag labadaas istaagoo yutiilu uu dheeraynayo alqiraa'ata qiraa'ada fiihimaa labada istaag iyo wa rukuucaani laba rukuuc labada rukuuc oo yutiilu uu dheeraynayo atasbiixa tasbiixda fiihimaa labada rukuucood duuna sujuudi sujuudda ka sokay oo sujuudda dheerayma tasbiixdeeda labada qiyaam labadaba qiraa'ada waa dheeraynaa labada rukuucoodna waa dheeraynaa tasbiixdooda laakiin sujuudda dheerayma matniga sidaasa noogu taalla waa wej daciifa wejka saxiixa wuxuu yahay in la dheeraynayo sida rukuucdoo kale loo dheeraynayo sujuudda waana idinku yaallaa sharaxa sharaxa fiiriya marka uu yidhi duuna sujuudi muxuu yidhi falaa yutawiluhu dheerayma sujuudda wa haadaa axadu wejayni waa labada wej midkood laba wej laakina saxiixa wejka saxiixa annahu qofku yutawiluhu sujuudda waa dheeraynaa naxwa rukuuci xaalu la mid yahay aladii qablahu marka waa dheerayna sidaasaa sawaabkiiya sujuudda aad ayaa loo dheeraynaya sida rukuucda oo kale wayakhdubu waa khudbaynaa marka labada ragco uu dhammeeyo wayakhdubu waa khudbaynaa bacdaha bacda salaati salaada ka gadaal khudbatayni laba khudbo ayuu khudbaynaya salaadiiu ku laabtay marka khudbadii inta dhexda ku sheegay uu salaaddii ku laabtay fiiri marka wa yusiru waa siraysanaa fii kusuufi shamsi qorax madoobaadka qoraxdu markay madoobaato qur-aanka uu akrinaa waa siraysana hoos uu akrinaa wayajaru waa la jahraa fii khusuufi lqamari dayax madoobaadka sidaas ayuu yidhi madhabkana sidaasaa raajixa oo ka xoog badan laakiin marka la fiiriyo adilada waxay tahay in lala jahrayo salaatulkusuufka xaafid ibnu xajar fatxulbaariga horta bukhaariga laftirkiisa saxiixulbukhaariga matniga ah baabu u qabtay baabuljahri bilqiraa'ati fi lkusuuf a ku taal waa saxiixulbukhaariga matnigiisa baabuljahri baabkii ka hadlayay in lala jahro bilqiraa'ati fi lkusuuf qorax madoobaadka qiraa'ada in lala jahro waa bukhaariga baab ku yaala waa bukhaariga baab ku yaala markaasuu soo arooriyey xadiidkii caaisha oo uu ku jiray jahara nabiyu sala allahu calayh wasalam fii salaati alkhusuuf kha ay weeye lafdigu laakiin salaadaas waxaa la wada ogsoon yahay waa maalinkii wiilkii nabiga uu dhalayo ibraahiimaa dhintay qoraxdayna had wixii madoobaade dayax maahayn marka salaatulkhusuufkay sheegada waa qorax madoobaad riwaayadaha ka dambeeyana waa caddaynaya marka nabigaa la jahray saxiixbukhaariga ku taalla wa kadaalika muslimkana oo ku taalla nabigaa la jahray sala allahu alay wasalam wiilkii ibraahiima nabigu dhalay maalinka uu dhintay maalinkaas ahayd maanta qoraxdu madoobaad maalinkaas nabigu waa la jahray sala allahu calayh wasalam xaafid ibnu xajar markuu sharxaayey oo culummadii shaaficiyadana ka mid ah wuxuu yidhi wa qaala bihi ay biljahri ah wa qaala bihi saaxibaa abi xaniifa wa axmed wa isxaaq wabnu khusayma wabnu lmundir wa kayruhumaa min muxadii shaaficiya culummada qabta markuu daldalayey wuxuu yidhi culummada qabta waxaa ka mid ah labadii saaxiib ee abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan ashaybaani ee waxa labadii arda abu xaniifa waxaa ka mid a imaam axmed waxaa ka mid a isxaaq imradaawey waxaa ka miduu yidhi ibnu khusayme oo asxaablwujuuha shaaficiye ka mid a waxaa ka mid a ibnulmundir oo ka mid a iyagun isaguna waxa weeyaan culummada qaarkood ay ku sheegeen mujtahid mutlaqaba inuu yahay qaarna yidhahdeen waa shaaficiye iyo keyrkooda muxadisiinta shaaficiyada ka midu yidhi muxadisiinta shaaficiyada halkaasay wada mareen waxay yidhahdeen salaatulkusuuf waa lala jaaraa xayl xadiiskii ku taalla iyagiyo shaaficiya saas yidhahda markaa sidaas way sida raajixa waa lala jahraa wa yusiru maya wa yusiru waa siraysanaa fii kusuufi shams qorax madoobaadka wayajar waa la jahraa fii kusuufi lqamar waxaa muhiim ah oo uu idinkugu sheegay sharaxa salaatulkusuuf maxay ku tagtaa ilaas hadday tagto laqalay maaha layidhi fain faatad lam tuqda sababahay ku tagtu sharaxu inin dhiga watafuutu salaatu kusuufi shamsi qorax madoobaadka salaadiisu waa tagtaa binjilaa'i lilmunkasifi qoraxdii madoobaata inay caddaato waa ku tagta adoon tukan ah qoraxdii caddaato khalaas salaadaas waa ku dhaafta markay qoraxdu caddaato kadib oo ay wada caddaato ma la tukan karo wa biguruubihaa kaasifatan ayadoo madooba qoraxdii dhacday awalay madoobaatay markay sii dhacayday waa ay dhacday ma la tukan karo ma la tukan karo wa salaatu khusuufi اlqamar maxay ku tagtaa iyaduna wa tafuutu salaatu khusuufi اlqamar bilinjilaa wa duluuci shamsi laba shay ku tagtaa iyaduna dayxiya madoobaaday intaan la tukanu caddaaday khalaas waa kaa tagtay salaadaas waa kaa tagtay labo qoraxdiiyaa soo baxday qoraxdiiyaa soo baxday qoraxdiiya soo baxday bishu waa qarsoomi ma la tukanaya marka dayxi waa madoobaaday intaan salaadii la gelina qoraxdii soo baxda ma la tukanaya labadaasay ku tagtaa laakiin fiiri waxaa madoobaatay bishii salaadiis waxaa dhalatay salaadiis waxa faradkeedaa la tukaday waa la gelaa dayx madoobaadki mar haddaan qoraxdii soo bixi fajarka dhashay dartiis looga joogi maa wa kadaalika habeennibay dhacda iyadoo madow bishi waa la gelaa salaada bisha iyo qoraxda taas waa ku kala duwan faslun fii axkaami salaati listisqaa waradarabka salaadiisa salaadaas axkaamteeduu fasal yahay wa salaatu listisqaa waradarabka dadku markay abaaroobaan oo abaar ay dhacdo salaad la tukado ilaahay roob looga baryaa wey salaad la tukado wa salaatu listisqaa wara dalabka salaadiisu masnuunatun waa mid la sunneeyo waa sunno oo marka ay abaaru timaad ama webiyaalku ay qalalaan ama ilihii biyaha ay qalalaan markaas ayaa la tukadaa ay sunno tahay in la tukado fa ya'muruhum dadkiiyu amraa alimaamu imaamku bitowbati towbad maxaa yla abaarta iyo webiyaalka qalalay waxaa keena waa dunuubta marka koo wuxuu amrayaa horta sababkii abaarta keena in laga toobad keeno taasuu amraya ilaa sababkii haddaan laga laaban musababku waa taagnaana ilaahay sunnadiisu sidaasay ku dareersatay sababkii haddii la helo musababku waa taagnaana marka koo waa in la toobad keena waa asbaabaha ugu wanaagsan oo lagu roob doono qur-aankuna taasuu sheegaya sunnaduna sidaasay sheegaysaa fa ya'muruhum dadkii waa amrayaa alimaamu imaamku bitowbati towbu amra wasadaqati sadaqana waa amra sadaqada ilahay ummadaha waa ugu naxariistaa waalkhuruuji in laga baxo min almadaalimi waxyaalaha dulmiga oo la dulmiyey madaalimta addoommadan la dulmiyey in laga baxo guryaha islaameed oo la haysto beeraha islaameed oo la haysto xaaraanta lagu haysto xoolaha islaameed oo la dhacay baabuurta dadka waxa weeyaan wax alla qof walbaaba qofkuu xaq ka dulmiyey waa inuu xaqiisa u celiyo sidaasu amra wa musaalaxati alacdaa dadka muslimiinta oo cadawyaalkaa in la heshiisiiyo dadka muslimiintaa laga hadla oo cadaawaddu dhex talo sababtoo ah qofka oo qof muslima cadaawo dhex taallo dembigiisaba lama dhaafaba ilaahay wuxuu u yidhaahdaa dib u dhiga intay ka heshiinayaan haddaan dembigii la dhaafinna abaartu kor noqome marka waxaa la rabaa dadka colaadu dhex taalle muslimiinta in la islaaxiyo si ilaahay ugu dembi dhaafo toobadda ilaahay u aqbalo oo ilaahay markaas markii toobaddii la yimaanta dembiga u dhaafo u naxariiso dadka wa musaalaxati alacdaa dadka muslimiinta ay cadaawadu dhex taallo in la islaaxiyo oo la heshiisiyu amraa wa siyaami alaaati ayaamin saddex maalin in la soomana waa amraa nabiga sala allahu calay wasalam wax sunnaa oo deliil ah oo ka sugan saddex maalin hala sooma ma jirto laakiin culummadu maxay u deliishadeen waxay yidhahdeen lna ducaaa asaa'imi aqrabu ila alijaaba waxay yidhahdeen liana ducaaa asaa'imi aqrabu ila alijaaba oo adilo saxiixa ku soo rotay qofka sooman baryadiisa waa la aqbalaa marka sama baryada lagu aqbalo halala yimaado weeye maahane deliil lama hayo nabiga sala allahu calay wasalam salaatulisisqaa isagaa tujiyey mana amrin in lasoo soomo marka hadday dadku iska soomaan haddee dadka qofka sooman baryadiisa in la aqbalo daliil gaarahay leeda laakiin in la yidhaahdo waxaa sunnadii ah marka la roobdoonaa saddex maalin in lasoo soomo maya taas daliil male daliilay kaa rabtaatan sunanimaduna waa xugun sharci ah xukunka sharcigana daliil la-aan ma sugnaado wa siyaami alaaati ayaamin saddex maalin soonkooda ayuu amraa uma yakruju waa la baxaa imaamku bihim dadka fil yowmi raabic maalinka afraad ayagio sooman ayuu wadaa maalinka afraad bannaanka loo baxa masaajida lagu tukama waxaana la wadayaa dhammaan dadka wa khaasatan dadka khayrka lagu malaynayo oo taqwada lagu malaynaa towxiidka lagu yaqaan sunnada lagu yaqaan waracnimada lagu yaqaan alla kacabsiga lagu yaqaan dadkaasaa la wadaa dadka fisqiga lagu yaqaan shirkiga lagu yaqaan bidcada lagu yaqaan waa laga tega meeshaas akriya kifaayatul akhyaarka idinkaa ku arki doona cajaa'ibe dadka ahlu shirkiga ahlulbidaca ah waxa weeyaan haddii la wado waxaa dhacda dartood ilaahay dadka ugu caroodo ooba abaartii sii siyaado marka waxaa la rabaa dadka tawxiidka iyo sunnada iyo taqwada lagu yaqaan dadkaasi in la wado oo la yidhaha ilaahay barya maxaa yeelay marka abaaru dhacday yay saxaabadu u dhihi jireen ilaahay noo bari nabi maxamed sala allahu calay wasalam bacda nebiyina cumar ibnu khadaab yuu yidhi cabaas ibni cabdilmudalib haddana kadib taabiciyaalkii marka la soo gaaray mucaawiya uu laakiin joogo saxaabi asagu ah ninka le yasiid ibnu laswad oo nin aad taqwo iyo cibaado lagu yaqiinu yidhi ilaahay bari marka dadka taqwada cibaadada tawxiidka sunnada lagu yaqaana laleeyahy ilaahay barya kuwaasa laleeyahy dadka kayrlaawayaalka waxa weeyaan kuwaas la dhihi maayo soo aada waxa laleey meelihina idinku iska jooga yaan ilaahay noo caroon haddana mar kale naga jooga hana raacinina laleeyahy kuwaas waa la iska reebaa adigu xoog loodan reebi karin oo iska dayni uma yakhruju imaamku waa la baxayaa bihim dadka fi lyowmi araabic maalinka afreeya fii hiyaabi bidlatin dharka shaqada sida ciiddii oo kale loo labisanma ilaaha la isku dullaynaa marka sida ciiddii loo labisanma dharkii lagu shaqay jiraa la qaadana oo dadku markay shaqaynayaan ay qaadan jireen baahi in la muujiya la rabaa fii hiyaabi bidlatin dharka shaqada wastikaanatin khushuuc ayaa lagu baxaa wa tadarucin isdullayn ilaahay laysku dullaynayo wa yusallii wuxuu tujinaa bihim dadka ragcatayni laba ragco labadaas ragcoo ka salaati lciidayni labadii ciidood la mid a qaabkii salaada ciidda loo tukada u tujina waxba ka bedelima qaabkiyaa loo tukanaa hadda soo marnay wa yusalli waa tujina bihim dadka ragcatayna laba ragco labada ragcoo ka salaatil ciidayni labada ciidood salaadoodii la mida uma yakhdubu waa khudbayna bacdahumaa labada ragco ka gadaal wa yuxawilu waa wareejinaa ridaahu go'iisa go'a ayuu wareejinaa meeshii midig xigtay waxaa la rabaa inay bidix xigsato meeshii bidix xigtayna midig meeshii korraydayna waxaa la rabaa inay hoos marto marka qaabka qabashada hadduusan qaldin ma dhibtoonayo laakiin qaabka qabashada hadduu qaldo waa ku dhibtoona sidaanu leeyay sidaan bis khalaas sidaan hadduu mar u qabtay mar dambe ma qaldamayo labada gacmood isdhaafiyey sidaanu leeyay markuu sidaan yidhaahdo uu sidaas leeyay khalaas hadda maradan midig wixii xigay bidixuu xiga bidix wixii xigay midig meeshii koreydayna waa hoosaydaa meeshii hoosayna waa kormar qabashadayna ka taqaan qabashada kaliya uu qofku saxa labada gacmood uu saatan isku soo dhaafina markaasuu sidaas u qabana khalaas wey khalaas mar hadduu sidaan u qabtay waa u saxantay abaartii aaran alla ku bedelaa la rabaa murugadiina farxad tafaa'ula la yidhaha tafaaul tafaaul wa yuxawilu waa wareejinaa ridaahu go-iisa wa yugfiru waa badinaa min adducaai ducada iyo walistikfaari istikfaarta ducada iyo istikfaartu aad u badinaa wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed